بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka oo go'doon dhinaca badda ah ku soo rogay iiraan mamnuucayna maraakiibta ka soo baxaysa amba gelaysa gudaha dalkaasi xukuumadda dahraan oo u goodisay dowladaha khaliijka xayiraadda trump wuu ku soo rogay degadaha iiraan halkee ayay u jihayn doontaa xiisadda bariga dhexe muxuuse marinka hurmus kala kulmi karaa tallaabooyinka ka soo baxay dhanka maraykanka maxaase la filan karaa haddii wax weliba ay u dhacaan sida trump uu doonayo qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii shanaad ee taxanaha asiira nabawiyah duruusun wa cibar ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa habeennimadii xalay ku dhawaaqay in iiraan uu ku soo rogay gadoon dhanka badda ah iyadoo washington ay mamnuucday dhammaan maraakiibta u gudbaysa dhanka xeebaha iiraan ee dhaca khaliijka carabta iyo sidoo kale khaliijka cumaan iyadoo tobanaan ka mid ah maraakiibta ciidamada maraykanka ay fulinayaan hooshani washington ayaa qaaday tallaabadan kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii dhinacyada ku dhex maray islaamabad ee socday muddo kow iyo labaatan saacadood ah iyadoo u aragto kaar ay ku cadaadin karto dowladda iiraan dhanka kale wuxuu trump u goodiyey dhammaan maraakiibta isticmaalaysa maranbiyoodka hormuz isagoo sheegay inuusan jirin markab lacaga siin kara dowladda iiraan dhankeeda xukuumadda dahraan ayaa tallaabadaasi ku tilmaamtay mid aan suurtoobaynin iyadoo u goodisay dowladaha khaliijka afhayeen militari oo u hadlay ciidanka kacaanka iiraanna waxa uu sheegay in gobolka nolol ay ka jirto ama in aysan ka jirin keliyana dekadahooda aysan ahaan doonin kuwa xayiraaddu ay saamayso tallaabadan ayaa loo arkaa mid dhinac kale u rogaysa xiisadda bariga dhexe iyadoo ciidamada maraykanka ay isku dayayaan inay la wareegaan maranbiyoodka hormus si ay halkaasi uga gudbaan maraakiibta ganacsi ee shidaalka wadda trump ayaana mar kale iiraan ugu baaqay in miiska wadahadalka ay ku soo laabato shuruudihiisana ay aqbasho haddaba xayiraadda trump wuu ku soo rogay degadaha iiraan halkii ayay u jihayn kartaa xiisadda bariga dhexe muxuuse marinka hurmus la kulmi karaa arrimahaas iyo kuwo kale waxaa qodobkaasi ku falanqaynaya xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen iliyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku eegi doonnaa warbixin ka hadlaysa xayiraadda trump uu ku soo rogay dekadaha iiraan halkee ayay u jihayn doontaa xiisadda bariga dhexe muxuu marinka hormus la kulmi karaa oo tallaabooyin ah kuwaas oo ka soo baxay dhanka maraykanka maxaase la filan karaa haddii wax weliba ay u dhacaan sida trump uu doonayo umuurahaasi warbixin ka jawaabaysa waxaa daabacay wargeyska sunday times waxaana qalinka u qaatay falanqeeya michael evans oo ah mid si aad ah u gorfeeya arrimaha dhulka loo bixiya bariga dhexe waxa uu falanqeeyahan warbixintiisa ku bilaabay xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa maraykanka iyo iiraan waxay marba marka ka dambaysa kasii gudbaysaa xadkii la filayey iyadoona waqti xaadirkan maraysa donald trump in uu ka dhawaajiyey xayiraad guud in uu saaray dhammaan dekadaha iiraan iyo marinbiyoodka muhiimka ah ee hormus waxa uu ka dhawaajiyey madaxweynaha maraykanka ayuu yidhi damciisa ku aadan in go'doomin dhanka badda ah uu ku soo rogi doono dowladda iiraan islamarkaana uu xayiraad buuxda dhankiisa ka saari doono marinbiyoodka caalamiga ah ee hurmus kaasoo ka mid ah marinada saliidda ee ugu muhiimsan dunida haddaba maxay tahay ujeeddada ka dambaysa go'doomintan waa su-aal falanqeeyahan uu kusoo bandhigaya warbixinta waxuuna yidhi tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in lagu joojiyo dhammaan maraakiibta xiriirka la leh iiraan gaar ahaan kuwa looga shakisan yahay in lacago canshuur ah ay siiyaan dowladda tehraan kuwaas oo ka saacidaya in dhaqaalaheeda uu sii xoogaysto waxauu trump ku hanjabay ayuu yidhi in uu adeegsan doono awood ciidan oo dhammaystiran haddii iiraan ay isku daydo in ay jebiso cunaqabateennada laga saaray dhanka badda bartiisa true social qoraal uu ku baahiyey ayuuna wargeeska the sunday times yidhi waxa uu kaga dhawaajiyey trump in uu xakameyn buuxa uu ku samayn doono sidoo kale marinbiyoodka hurmus qorshaha milatariga maraykanka ee dhanka iiraan waxay warbixintu tiri trump waxa uu caddeeyey qorsho u dhignaa sida tan kow in maraakiibta maraykanka ay dhexda u geli doonaan markab kasta oo damacsan in uu ka gudbo marinbiyoodka hurmus isagoo u hoggaansamaya awaamirta iiraan doonayana in lacag uu bixiyo maraykanka ayay warbixintu tiri waxa uu gebi ahaanba ka soo horjeedaa in dowladda iiraan wax lacag ah ay ka hesho marinbiyoodka hurmus taasi cagsigeedna trump ujeedkiisu waa in uu ganafka ku dhufto go-aankan ka soo baxay dhanka iiraan ee ah in calaa markab laga qaadi doono lacag laba milyan ah marka uu ka gudbayo marinbiyoodkan sifaynta miinooyinka dhanka badda waa qodobka labaad oo qorshaha milatariga maraykanka u degsan ayaa warbixintu tiri wuxuuna trump doonayaa in uu bilaabo burburin uu ku sameynaya miinooyinka ay iiraan ku aastay gunta hoose ee marinbiyoodka hurmus wuxuuna trump yidhi jawaab adag ayaan ka bixin doonaa haddii dowladda iiraan ay wax xabad ah inagu soo rido inta aan ku howlannahay shaqadan taasi oo falanqayaal fara badan ay ku tilmaamayaan mid xasaasi ah in ay dhici kartana daqiiqad weliba la filan karo caqabadaha ka dhalan kara go'doomin dhanka badda ah oo iiraan lagu sameeyo waa ciwaan jaanibi ah oo falanqeeyahan warbixintiisa uu ka dhex sameynayo wuxuuna yidhi inkastoo damaca siyaasadeed ee trump wakhti xaadirkan uu yahay mid cad haddana waxaa jira midmadow badan oo ku saabsan sida uu noqon karo xaalka dowladda iiraan mar haddii go'doomin dhanka badda ah ay si buuxda ula kulanto waxaa dhanka kale jira akhbaar barbar socota middan oo ah sidee ayay suuragal ku noqon kartaa in maraykanka uu si buuxda weliba muddo dheer uu xayiraad u saaro marinbiyoodka hurmus iyo dekedaha kale ee iiraan waxauu ninkan yidhi marinka hurmus waa meel si aad ah ciriiri u ah dhaqdhaqaaq kasta oo malatirina waxa uu horseedi karaa iskuhorimaad toos ah oo ay galaan dowladaha iiraan iyo maraykanka khataraha hor yaalla dowladda maraykanka waa ciwaan kale oo warbixintu ay samaynaysa waxaana lagu soo bandhigay ilaa saddex khatar oo maraykanka hor taalla haddii si dhab ah uu muddo dheer u sii wado xayiraadda dhanka dekedaha iiraan iyo marinbiyoodka hurmus midka koowaadna waxa uu noqonayaa awoodda iiraan waxauu ninkan yidhi iiraan waxay waqti xaadirkan haysataa miinooyin dhanka badda ah diyaarado aan duuliya lahayn iyo gantaalada lidka maraakiibta maraykankuna sidaa awadeed waxa uu daqiiqad weliba haddii biyaha marinka hurmus uu soo galo uu ku sugan yahay xaalad khatar ah dhanka dhaqaalaha ilaalinta maraakiibta waxay u baahan tahay ayay warbixintu tiri dhaqaale joogto ah oo milatari kaasoo ka ballaaran qarashkii waqti xaadirkan maraykanka kaga baxay dagaalkan uu ku jiro waxa ka badan muddada bisha ah yaraan dhanka qalabka milatari ah oo soo food saarta dowladda maraykanka tani waa khatarta saddexaad ee maraykanka uu lugaha la geli karo waxayna warbixintu tiri maraykanka waxaa si aad ah ugu yara waqti xaadirkan maraakiibta loogu talagalay sifaynta miinooyinka taasina waxay ku qasbi kartaa inuu kaalmo weydiisto xulafadiisa galbeedka oo kol horeba ka soo horjeestay in ay ka saacidaan xiisaddan bariga dhexe uu ka galay siddeedii labaatankii bishii februari ee lasoo dhaafay ee sannadkan laba kun lix iyo labaatan warbixinta oo sii socota ayaa markan waxay samaynaysaa ciwaan ah maxay xulafada reer galbeedka ka yidhaahdeen tallaabada cunaqabateynta dhanka dekedaha ah ee maraykanka uu ku soo rogay dowladda iiraan waxaana lagu yidhi xulafada caalamiga ah waxay u muuqdaan kuwa si aad ah waqti xaadirkan uga fiirsanaya tallaabadan trump uu qaaday ee dhalatay kadib markii ay burbureen wadahadaladii islaamabad ra-iisul wasaaraha ingiriiska kiir starmer ayaa go'doomintan maraykanka uu dhanka badda ka saaray iiraan waxa uu ku tilmaamay fal dagaal oo trump uu mar kale kicinayo waxuuna ballan qaaday in dalkiisa uusan qayb ka noqon doonin tallaabooyinka trump faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in maraykanka wax tallaabo ah uusan kala qayb qaadan doonin howlgalladan uu doonaya in uu ka fuliyo xeebaha dalka iiraan mar kale xulafadii galbeedka waxay u muuqdaan kuwa gacanta ka taaganaya dowladda maraykanka cawaaqibta saliidda iyo dowladda shiinaha dhankeeda waa ciwaan kale oo warbixintu ay samaynayso waxaana lagu yidhi haddii maraykanka uu xoojiyo cunaqabatayntiisa dhanka badda ah ee dowladda iiraan waxay sababi kartaa qalalaaso ku yimaada suuqyada saliidda dunida waxaana xusid mudan in saliidda iiraan inteeda badan ay u socdaasho dhanka dowladda shiinaha tani waxay dhalinaysaa su-aal weyn oo ah shiinaha maraakiibta saliidda uu kaga soo qaato dhanka dowladda iiraan ma waxau kusoo gelbin doonaa kuba dagaal si ay kaga nabadgalaan tallaabooyinka maraykanka haddii taa ay dhacdana maraykanka ma ogolaan doonaa in ay dhex maraan maraakiibta shiinaha marinbiyoodka hormus mise xiisad kale ayaa halkan ka qarxi karta guud ahaana dhegaystayaal waa inagayntaa xubinta aan markan u laabanna dhanka walaalkeen suhayb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كلما لح المصيف wahagaagimi kan waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad ee taxanaha asiira nabowiya duruusun wacibar iyo walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوه فآل المصطفى أكرم بآله مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul ee kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno ee si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله مريامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
mid ka mida qisaska muhiimadda xambaarsan ee la wariye ka hor soo saaristii nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam waa safarkii uu nebiga sallallahu calayhi wasallam ku aaday shaam isagoo da'yar wuxuu raacay adeerkiisa abudaalib iyo odayaal reer quraysh ah waxaana markii ay gaareen meel duleedyada shaam ka mid ah ay halkaasi kula kulmeen mid ka mida culimmadii nasaarada oo haystay diintii nebi ciise calayhi salaam ninkii ayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam gacanta ka qabtay wuxuuna yidhi kani waa sayidka caalamiinta wuxuu allaah soo saari doonaa isagoo raxmad u ah bini'aadamka oo dhan markaas ayay odayaashii qureysheed ku yidhaahdeen oo adiga yaa kuu sheegay arrinkan wuxuu tilmaamay in geedaha iyo dhagxaanta ay sujuudeen arrintaasina ay daliil u tahay nebinimada rasuulka salallaahu calayhi wasallam sidoo kalena ay jirto shaabad la mid ah tufaaxa oo kaga taalla dhabarka qaybtiisa dambe kuna qoran tahay khaatamunnubuwa arrimaha mucjisada leh ee ka turjumaya sha'niga rasuulka salallaahu calayhi wasallam ee lagu arkay safarkan waxaa ka mid ahaa inay jirto daruur isaga u gaar ah oo haraynaysay iyadoo sidoo kale hooska geedaha uu hadba u wareegsanayay halka uu fadhiisto rasuulka salallaahu calayhi wasallam wuxuu raahibkan la kulmay nebiga salallaahu calayhi wasallam u soo jeediyey odayaashii quraysh inay muxamed salallaahu calayhi wasallam ku celiyaan maka oo aysan geynin shaam markaas oo ay dhici karto in reer rum ay dilaan qisada la xidhiirta raahibka iyo aragtidii uu arkay rasuulka salallaahu calayhi wasallam waxaa laga qaadan karaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay in saadiqiinta ahlu kitaabka ah ay ogaayeen in nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam uu yahay rasuul laga soo diray xagga allaah halka ruumaanka ay ka go'nee dilka rasuulka maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay qofka awoodda dunida kala wareegi doona qisaska iyo dhacdooyinka muhiimka ah ee dhacay ka hor soo saaristii nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxaa sidoo kale ka mid ah dagaalkii alfijaar dagaalkan ayaa dhex maray quraysh iyo reer kinaana oo isgarabsanaya iyo reer hawaasin sababka dagaalkan wuxuu ahaa in nin lagu magacaabo curwah oo magangeliyey hal siday badeecad ganacsi oo la keena suuqa cukaad taas uu lahaa nin lagu magacaabo annucmaan ibnu mundir waxaa hashaasi darteed isku maandhaafay curwa iyo nin lagu magacaabo albaraad ibnu qays ibnu kinaana kaasoo si dhuumaalaysi ah u dilay curwa reer kinaana oo arrinkan ogaaday ayaa si tartiib ah uga guuray cukaad waxaana markii dambe dhacdada ka war helay reer hawaasin kuwaas oo xaramka uga daba tegay reer kinaana halkaas waxaa ka dhacay dagaal aan waxba la isku reeban sababka macrakadan loogu bixiye alfijaar ayaana ah iyadoo labada dhinacba ay bannaysteen xurmadii maka nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayaa ka qayb galay macrakadan isagoo garab siinayay adeeradiisa reer qoraysh sida uu werinayo taariikhyahanka ibnu hishaam wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasallam yidhi waxaan leebabka warmaha siin jiray adeeraday culimmada ahlu siyarka waxay isku khilaafaan da ahaan inta uu jiray rasuulka salallaahu calayhi wasallam markii uu ka qaybgalayay dagaalkii alfijaar qaarkood waxay tilmaamaan inuu jiray afar iyo toban sanno halka qaar kalena ay weriyaan inuu ahaa da'da shan iyo tobanka kuwo kale ayaana tilmaama inuu labaatan jir ahaa waxaase rajaxsan inuu jiray afar iyo toban sanno wuxuu sidaasi rasuulka salallaahu calayhi wasallam ku kasbaday geesinnimo tanina waxay muujinaysaa in rasuulka isagoo da'yar uu funuunta dagaalka wax ka bartay dagaalkii alfijaar ayaa soo dhammaaday ugu dambayntii waxaa markaasi kadib uu allaah quluubtii carabtii degganeed jasiiratulcarab isugu soo dumay nuurka islaamka dhacdooyin dhowra oo ka mid ah axdaastii dhacday ka hor inta aanan la shaacin nebinimada suubanaha salallaahu calayhi wasallam waxaa inoo soo koobaya sheekhana asheekh cabdulqaadir xilfi la yidhahdo xilfulfuduul baa jiray qabla bicdati nebiy sal alay wasalam ayuuna ahaa nebi maxamed intaan lasoo saarin asagoo dhallinyaro ah shan iyo toban jir buu ahaa ilaa labaatan jir buu ahaa baa la yidhaahdaa xilfulfuduulka maxaa looga jeedaa waa isbahaysi wanaagsan oo dad carbeed qaarkood ama qabaa'ish carbeed qaar ka mida ay wada galeen xilfi bay sameeyeen heshiis bay wada galeen waxay ku wada galeenna waxay ahayd wax wanaagsan inay sameeyaan wuxuu ka dhexeeyey xilfigaasi fuduulka loo yaqaano qabiilada la yidhahdo bani haashim ee nebi maxamed uu ka dhashay calayhi salaatu wasalaam iyo qabiilka taym la yidhaahdo ee abuubakrin sidiiq uu ka dhashay iyo qabiilada mxua banuu zuhre la yidhaahdo ee nebi maxamed hooyadii ay ka dhalatay nimanka ayaga ah waxay heshiis iyo caqdi ku wada galeen nin odayoo ayaga ka dhashay reer taym buu ahaa abdillahi ibni judcaan la yidhaha gurigii raashin buu u sameeyey taxaaluf bay sameeyeen bilaha xurmadale bil ka mida bay ahayd ee waxay isku dhaarsadeen inay noqdaan yaddan waaxida maca almadluumi cala adaalim bimacnaa dad hal meel uga soo wada jeeda daalimka madluumkana garab taagan ilaa xaqii uu lahaa madluumka laga celiya kii daalimkaa madluumka la siiyo waxayna dhihi jireenoo hadalladooda ka mid ahaa maa balla baxrun suufa maa balla baxrun suufa xaqaan garab taagnaanaynaa dulmigaan celinaynaa inta badi ay qoynaysa yidhahdeen suufa quraysh marka waxay ku magacaabeen xilfiga ama isbahaysiga alxilf alfuduul bay ku magacaabeen nin la dhihi jiray zubayr ibni cabdilmutalib oo nebi maxamed cumuumadiisa ama adeeradiis ka mid ahbaa wuxuu ka yidhi gabay buu ka tiriyeyoo ina alfuduula tacaaqaduu wa taxaalafuu anlaa yuqiima bibatni makka tawaalimuu amrun calayhi tacaaqaduu wa tawaahaquu waljaaru waalmuctaru fiihim saalimu hadal fiican wey waxay ka mid ahayd marka fadaa'isha ay lahaayeen dadka jaahiliga labadaa beyd macnahooda ina alfuduula xilfigii ama isbahaysigii fuduul loo bixiyey tacaaqadu caqdi bay wada galeen buu yidhi wa taxaalafuu waa inay isdhaarsadeen maxay isu dhaarsadeen allaa yuqiima bibatni makata daalim maka gudaheeda daalim inuusan joogin ama ku nagaan amrun calayhi tacaaqadu wa tawaahaqu waa arrin ay ku wada heshiiyeen oo ku wada ballameen waljaaru waalmuctar buu yidhi ruuxa safarka ee soo gala almuctar bimacnaa azaa'ir iyo aljaar waxay dhihi jireen midka muqiimka meesha degan fiihim saalimun heshiiskaasi wuu ku badbaadaya buu yidhi labadan heshiiska asaga waxaa u sabab ahaa uu ka dhashay nin qureysheed ayaa wuxuu dulmiyey nin ee muxuu ahaa carbeed ee ka yimiday xagga miyiga ee wax iibsanayay wuxuu kaga iibsaday deen kadibna deentii buu u diiday waxaan ku hayana male buu yidhi kii asaga ahaabaa marka muxuu qayle dhaamiyey oo yiri reere makow muxuu aha dulmigaasa igu dhacay wax ii hiilinaya ma jira saasuu ahaa markaasay mataqaanaa raggaan isu yimaadeen arrinkaasay sameeyeen inuu wanaagsanaa marka waxaa loo daliishanaya ama looga socdo nebi moxamed baa xaadiray calayhi salaatu wasalaam xilfiga asaga ah laakiin waa qabla nubuwa ogow hadda xilfigii buu xaadiray ay ku duminayeen dulmigaasi oo ay ku koryeelayeen xaqa waxaana lagu tiriyaa xilfulfuduul min mafaakhir alcarab bay ku tiriyaanba ee mu'arikhiin wuxuuna yidhi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam asagoo ka hadlaya xilfigaas iyo wanaaggii shahidtu xilfa almutayibiin xilfa almutayibiin waa isla asagii dadkii mutayibiinta ahaa ama xilfa almutayibiin xilfiga la dhihi jiray baan xaadiray maca cumuumatii buu yidhi adeeraday anoo la socda wa ana ghulaam anagoo wiil dhallinyaro ah wuxuu yidhi famaa uxibu nabiga haddee muxuu ah bacdarisaal asagoo nebi ah buu noo sheegayaa soo maho famaa uxibu ana lii xumra nacam wa annii ankuhuhu buu yidhi bukhaari baa filadab ku werinaya abu yacla ayaa werinaya wuxuu yidhi waxaan xaadiray xilfigii mudayibiinta anigoo adeeraday la jira famaa uxibu ma jecli anna lii xumra nacam geela gudguduudan in la isiiyo wa annii ankuhuhu xilfigaana inaan jebiyo ma jecli riwaayaad kale waxaa ku yimid laqad shahidtu fii daari cabdillahi ibni judcaan xilfan maa uxibu ana lii bihi xumra nacam walow duciitu fi lislaami la ajabt hadda maqsuudka laga rabo xilfiga iyo isbahaysiga ay nimankaa carbeed sameeyeen wuxuu yidhi geela gudguduudanna ku bedelan maayo anigoo hadda diinta islaamka dhexdeed macnaha fil islaam haddii laigu yeeri lahaa xilfigan la ajab baan ajiibi lahaa marka duruusta iyo cibrati fawaa'idda ku jira waxay leeyihiin ahlucilmigu cadliga inuu yahay mar walbaba qiima mutlaq ah shayga cadliga la yidhahdo ama cadaaladda la yidhahdo waa shay mutlaq ah oo nisbi ma aha bimacnaa ruux kastoo sameeya xilli kastoo la sameeya ujeeddada waa cadaaladda cadaaladda waa in sideeda loo yidhahdo way fiicantahay ama inay fiican tahay loo ogaado cadligaasuuna ilaahi subxaana wa tacaala koonkiisaba ku dhisayba sooma wamaa khalaqna samaawaati wamaa baynahuma laacibiin wamaa baynahuma ilaa bilxaqi cadli cadaalad wey waxaa ku sugan bay leeyihiin ama la dhihi karaa xilfigaasi markaad fiiriso dalaala bayina fasaadka oo faafa nidaam ku dhex faafa ama mujtamac iyo bulsho kama dhigna wax fadiilaba malaha kama dhigna oqolyaha aan leenahay ee wax ugu badanay samaynayeen wuxuu ahaa fasahaad iyo maaragtay jaahiligan u jeedaa hee waxaa ku jira wakaa dadkaasoo kale oo waxaa wanaagsan samaynaya waxaa kaloo darsi ah darsi baa ugu sugan dadka ducaadda ahoo ay ku kala saaraan ruuxa daalimka ah dulmigiisa waa in asaga loo nisbeeyo cadligana waa in cadlinimadiisa ama cadaaladnimadii in maaragtay sideeda loo qaato waxaa kaloo duruusa oo ku sugan dulmiga inuu yahay marfuudun daa'iman biayi suwarihi dulmi sidiisaba meel uu ku fiican yahay ma jirto ama nin weyn ha sameeyo ama nin yar ha sameeyo ama jaahili ha la sameeyo ama islaam dhexdii ha la sameeyee dulmi waa dulmi allahna subxana watacala waa ka yidhi innii xaramtu dulma calaa nafsi wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu dulmiga marka meel uu ku fiican yahay ma jirto saa darteeda islaamka dulmigu uu la dagaalamaa madluumka ayuu garab taagan yahay islaamka ama diinta islaamku iyadoon la fiirinayn madluumkaasi midibkii iyo diintii iyo waddankii iyo jinsigii waxaa sidaasoo kale ku sugan bay leeyihiin taxaaluf iyo tacaahud iyo wada ballan inuu bannaan yahay calaa ficli alkhayr in lagu ballamo heshiis iyo xilfi ma la samayn karaa oo dad ma wada ballami karaan haa wuxuuna ka mid noqonaya nooc tacaawun alma'muuru bih fi lqur'aan allah sooma dhigin watacaawanuu cala albiri waaltaqwa walaa tacaawanuu cala alitmi waalcudwaan saas iyadooy tahay oo in la tacaawun lagu heshiiyo ama muxuu ahaayey la sameeyo iskaashi iyo muxuu ahaayey wax wada qabsi khayr looga jeedo waxay leeyihiin ahlulcilmigu maca alxadari min nawci alxisbiya waa in horay marka tacaawunka la samaynaya aysan meesha soo gelin nooc xisbiye ah waxyaala badanoo dadka muslimiinta ka dhexdhacna arrimahaas ayaa dhibaateeya soo maaha dadkii wanaag ku heshiiyey aad arkaysaa berrito muxuu ahay kooxdeenna iyo kooxdeenna inay ka dhacdo waa dhibaato kale wey marka xisbeynta iyo dhibaatada iyo dulmi iyo baqya cid kale lagu samaynaa iyadoon jirin waxay leeyihiin culimmadu ah taxaaluf iyo tacaahud calaa ficli alkhayri waa jaa'is waxaana loo fiira mar walbaba maca maslaxati alislaam waalmuslimiin fi lxaadir waalmustaqbal mid ka mida dhacdooyinka aanan marnaba la ilaawi karin muhiimad gaar ahna xambaarsan marka laga hadlayo axdaastii dhacday ka hor soo saaristii nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waa xidhiirkii ganacsi ee dhex maray nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyo khadiija binti khuwaylad kaasoo gogolxaar u noqday dhismaha gurigii barakaysnaa ay wada yeesheen labadooda waxay khadiijo ahayd haweenay carmal ah oo hantiilo ah waxayna lahayd ganacsi ballaaran oo isaga kala goosha shaam iyo jasiiradda carabta waxay shaqaalaysiin jirtay oo ay hantideeda wakiil uga dhigi jirtay ragga kuwooda aaminka ah markii ay maqashay ammaanada iyo wanaagga nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam waxay u soo jeedisay inuu wakiil ka noqdo ganacsigeeda u safraya shaam rasuulka salallaahu calayhi wasallam ayaa aqbalay soo jeedinta khadiija isaga iyo wiil lagu magacaabo maysara oo addoon u ahaa khadiija ayaana isku raacay shaam halkaas oo ay geeyeen hantidii khadiija badeecado kala duwanna ay ka soo iibsadeen wuxuu ku soo noqday maka isagoo la yimid faa'iido badan taasoo aad uga farxisay khadiija intii lagu guda jiray safarkaas wuxuu nebiga fursad u helay inuu soo maro magaalada almadiina oo goor damba noqon doonta xarunta dawladdii islaamka ee uu dhidabada u taagay maysara ayaa khadiija uga sheekeeyey wanaagga nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam iyo akhlaaqda wanaagsaneed ee uu ku soo arkay wuxuuna si gaar ah u xusay ammaanada taasoo muhiimad weyn ugu fadhisa macaamilka siiba ganacsiga waxay khadiijo dareentay in baadidii ka maqnayd ay ka heli karto shakhsiyadda nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam sidaasi darteed bay nafteeda ugu sheekaysay inay nebi moxamed u bandhigto guur si uu u noqdo sawjkeeda haweenay ay saaxiibbo ahaayeen oo lagu magacaabo nafiisa binti munabbih ayay la wadaagtay waxa niyaddeeda ka guuxaya taasoo dhankeeda noqotay saaxiibad wanaagsan go'aansatayna in nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam u bandhigto arrinta khadiijo soo jeedisay nebi moxamed salallaahu calayhi wasallam ayaa soo dhoweeyey arrintan wuxuuna la wadaagay adeerradiisa adeerkiisa xamse ibnu cabdilmutalib radiyallaahu canhu ayaana doonay khadiija waxay hooye khadiija radiyallaahu canhaa sidaasi ku noqotay haweenaydii ugu horraysay ee uu guursada rasuulka salallaahu calayhi wasallam ilaa ay ka geeriyootana rasuulka salallaahu calayhi wasallam lama guursan khadiija waxayna u dhashay laba wiil iyo afar gabdhood kuwaas oo kala ahaa alqaasim cabdulaahi zaynab ruqiya umukalhuum iyo faatima wiilashu way geeriyoodeen iyagoo da'yar balse gabdhaha ayaa soo gaaray xilligii bictada dhammaantoodna way islaameen waxayna u soo hijroodeen magaalada almadiina almunawara haddaba waa maxay duruusta iyo cibarka aan ka baran karno qisada xidhiirkii khadiija iyo rasuulka salallaahu calayhi wasallam ee khadiijana runtii waxa weeyaan dee fadligeeda iyo wanaaggeeda wax la soo koobi kara ma aha laakiin cibrada ugu muhiimsan oo siirada rasuulka salawaatuullaahi wasalaamu caleyh risaaladiisa markaan rabno inaan cibar ka qaadanno laga dheehanayaa waxa weeyaan ahmiyadda ay leedahay almar'a saalixa qofka daacigaa ama muslixa ama mushaahidka inaannu marnaba ka maarmin gabadh saalixada oo garab istaagta iyo haddii la helo dumarkaa saalixaadkaa cadadkooda iyo tiradooda ay badato in bacdiga islaamiga nasriga iyo guulaha la gaadhayana qayb weyn ay ka tahay ee ilaahay fadligiina waxaa taariikhda islaamka marar badan ayay soo martay taariikhda mucaasirkaana kama madhna oo waxaad arkaysaa maanta saaxaadka jihaadiga ee afghanistaan hadday tahay ciraaq hadday tahay yeman hadday tahay khayraha hadday tahay dumar muuminaad oo saalixaada oo aswaajtooda garab taagan oo jihaadka ku garab taagan oo dhib iyo dheef meelwalba la wadaagaya bal waxa weeyaan xayaato iyo geeri labadaba la wadaagaya oo rag badanoo qiyaadadan garanayna oo sawjaadkooda ay la shahiideen abu muscab zarqaawi ayaa ka mida mustafa abulyasiid ayaa ka mida wa khayruhum kaiir waa namaadijtaasoo kale dadka loo baahan yahay oo dumar nafya maalba huraya ajyaashii tarbiyaynaya oo salaaxii iyo wanaagii iyo jihaadkii iyo tadxiyadii ku tarbiyaynaya aswaajtoodana ugu kaalmaynaya jihaadka iyo khayrka iyo halgankaa islaamka ku garab istaagaya oon tafbiidinayn oon cunucslaynaynin ama dib u jiidaynin hore u riixaya
جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجه اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرا عليها من ربها السلام واقرا مني عليها السلام وبشرها ببيت في الجنه لا صخب فيه ولا نصب الله اكبر هل هناك شيء يعني أعظم من هذا أن يقال لمخلوق إن, إن الله عز وجل يقرئك السلام ثم يقول جبريل إنه يقرئه السلام كرام عظيم وتشريف كبير لهذه المرأة وذلك لعظمتها امرأة عظيمة وقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وآزرته ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أختها قال هذه خديجة يعرفها من مشيتها عليه الصلاة والسلام وكان إذا ذبح شاة أهدى إلى صديقاتها تقول عائشة والله ما غرت على أحد ما غرت على خديجة وما رأيتها لكن, لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها ومن الثناء عليها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين
haddaba markii uu nebiga sallallahu calayhi wasallam soo gaaray da'da afartanka wuxuu bilaabay inuu ka dhex baxo bulshada oo uu aado godka qaaru xidhaa ee ku yaalla magaalada makka halkaas oo uu allah ku caabudayey haddaba maxaa ku xambaaray arrimahaas maxayse tahay dhacdadii ugu weyneed ee uu la kulmo noloshiisa ee ku qabsatay qaaru xidhaa waxaad kaga bogan doontaan xalqada xigta ee taxanahan insha allah حبات الرمال مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال مقام في الذرى صعب المنال صعب المنال شبه المحال رفيع دون رفعته الثريا
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى